isku-duwaha wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland u qaabilsan degmada beled xaawo ee gobolka gado doctor maxamed cabdirasaaq ismaaciil ayaa tababar ugu furay magaalada beled xaawo qaar ka mid ah gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka tababarkan loo furay gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa qeyb ka ah barnaamijka marwo caafimaad doctor maxamed cabdirasaaq ismaaciil isku-duwaha wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland u qaabilsan degmada beled xaawo ayaa ka waramay muhiimadda tababarka waxaa noo furmay brograamkii wakhti dheer soo socday marwo caafimaad gabdhahan oo loo soo xushay in maxay ahayday bulshada iyo xarumaha caafimaadka isku soo xiraan oo marka si meesha looga saara gaabka iyo mataqaanaa ii sheeg iska warqabla-aanta ka jirto xarumaha caafimaadka iyo bulshada marka waa shan iyo toban gabdhood waxa ayna socon doonaa tababarkooda afartan iyo shan beri waxaana rajaynaa insha allahu tacaala inay wax badan ka faa'iidi doonaan kadibna bulshada ay usoo kordhin doonaan wax qabad muuqda insha allah gabdhahan waxaa laga soo xulay xaafadaha degmada beled xaawo qaybeeda kala duwan marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in gabar walbo ama qof walbo u ka howlguli doono insha allahu tacaala meesha ayada iyo xaafaddii laga soo xulay insha allah marka waa mahadsantiin waana noo furin tababarkan loo qabtay gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa qeyb ka ah barnaamijka marwo caafimaad ee wasaaradda caafimaadka jubbaland qabato ayaa ujeedkiisu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada caafimaad ee bulshada gaar ahaan haweenka iyo dhallaanka